أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo in ka badan lixdan askari oo kufaarta uganda ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday camaliyad isishaadi ah oo ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose dowladda siliibiyadda kenya ayaa qiratay in weerar askar looga dilay uu ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gubaysiga kufaarta kenya maamulka abiy axmed ayaa lagu eedeeyey in uu abaabulayo dagaal ka dhanaa shacabka tigrey xilli ay ka sii darayso colaadda ka taagan dalka etoobiya iska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho munaasabadda ay nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta ciidamada xisbada ee al amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baydhaba ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada baay جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran in ka badan lixdan askari oo kufaarta uganda ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday camaliyad isishaadi ah oo ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose wararkii ugu dambeeyey ee camaliyadaasi waxaanu wax ka weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha cadowga ku gaaray camaliyad istishaadiye ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee ka tirsan wilaayada shabeellada hoose camaliyadan oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta uganda sidoo kalena ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta kuwaasi oo marayey duleedka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose saraakiisha mujaahidiinta waxay noo sheegeen in camaliyadii shalay ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ay ku dhinteen labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada kufaarta uganda ee kolonyadaasi la socotay sidoo kale ciidamada kufaarta uganda ee camaliyadaasi ku dhaawacmay ayaa gaaraya afartan iyo saddex askari oo ugandhees ah oo la tilmaamayo in toban ka mid ah ciidamadaasi dhaawacooda uu yahay kuwa garaab ah oo goobta laga qaaday sidoo kale kolonyadaasi waxaa la socday oo yugandheeska galbinayay maleeshiyaad murtadiin ah iyagana camaliyadda ayaa khasaaro xoogan u geysatay sida saraakiisha mujaahidiintu noo sheegeen murtadiintii ku dhimatay camaliyadaasi waxa ay gaarayaan ilaa sagaal askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen sideed kale sidoo kale camaliyadaasi ayaa burbur xoogan gaarsiisay gaadiidkii kolonyada ahaa ee ay la socdeen ciidamada kufaarta uganda iyo maleeshiyaadka ridada ilaa saddex gaadiid ah ayaa la tilmaamayaa inay goobta ku basbeeleen oo ay ku gubteen kadib markii camaliyadu ay burburisay saddexdaasi gaadiid ayaa kale ah gaari tow ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kufaarta uganda goobta ayuu ku burburay gaari cabdibile ah oo ay wateen maleeshiyaadka ridada isagana goobta ayuu burburay oo ku basbeelay sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ku gubtay gaari nooca hartoobta ah oo ay wateen cadowga khasaaraha intaasi ayaa hadda la xaqiijiyey waxaa suuragal ah inuu khasaaraha intaa ka badan yahay wararkuna waxay tilmaamayaan in goobtii shalay camaliyadu ay ka dhacday ay xalay ku hakadeen ciidamada kufaarta uganda oo teeriya xaloo dhan ay madaafiic afarta jiha u ridayeen taasi oo muujinaysa in khasaare xoogan uu gaaray oo diyaaradaha helikobterna ay goobta kusoo deganayeen kuwaasi oo daabulayay dhaawacyada iyo midadka cadowgii halkaa ku halaagsamayey camaliyadii shalay ka dhacday duleedka sabiidna waxay qayb ka tahay weeraro dhowr ah oo mujaahidiinta muddooyinkii lasoo dhaafa ay la beegsanayeen ciidamada kufaarta uganda oo dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaano ka tirsan shabeellada hoose waxaanu la soconnaa laba toddobaad ka hor in duleedka afgooye camaliyad noocan oo kale ah ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo kolonyo ugandheesa lala egtay in ka badan afar iyo toban askari ugandheesna lagu dilay halka lagu burburiye gaadiid ay wateen oo ay qayb ka ahayeen taangiyo oo camaliyadda ay burburisay aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad dowladda saleebiyadda kenya ayaa qiratay in weerar askar looga dilay uu ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya ugu yaraan laba askari oo kenyaati ah ayaa ku halaagsantay halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lagu beegsaday gaari ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada saliibiyadda kenya oo marayay waddada u dhexeysa ijaara iyo boodiya oo labadaba hoostaga gaarisa oo ka mida dhulka muslimiinta ay gumaysato kenya askarta lagu dilay qaraxa iyo kuwa lagu dhaawacay ayay warbaahinta kenya sheegtay inay ku safrayeen gaari nooca raaxada ah ee loo yaqaana barobokis iyagoo kusii jooday magaalada bowdiya guddoomiyaha xukuumadda kenya ugu magacaaban deegaanka bowdiya dubbad maxamed ayaa xaqiijiyey weerarka isagoo sheegay in qaraxa dhulka uu ahaa mid lagu beegsaday kolonyo askar ah oo si joogto ah uga howlgala waddadaas isaga oo yidhi waa dhacdo murugo leh waxaan rumaysanahay in weerarka uu ahaa mid lagu bartilmaameysaday ciidanka ammaanka ee inta badan ku socda waddadan cabdi cali oo ka tirsan golaha deegaanka ijaara ayaa isagaoo ka hadlayay qaraxa waxa uu yidhi waxaan aad uga murgooday kana naxay weerarkan arxandarrada ah waa xasuus naxdin leh oo muujinaysa halista aan wajahayno gobolka gaarisa oo qayb ka ah dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysata saliibiyadda kenya ayaa safka hore uga jira gobollada ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyaan howlgallada ugu badan ee ka dhanka ah kufaarta kenya mahadsanid abuuxasaan maamulka abiy axmed ayaa lagu eedeeyey in uu abaabulayo dagaal ka dhanaa shacabka tigrey xilli ay kasii darayso colaadda ka taagan dalka etoobiya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya waxaa marba marka ka dambeysa sii laba lixaadsanaya dagaalada ka holcaya gudaha etoobiya gaar ahaan gobollada amxaarada iyo oromada iyadoo haatan dhinaca tigre laga soo sheegayo saansaan colaadeed oo muddooyinkan dambe si weyn isu soo daraysa jabhadda xoreynta shacabka tigre ayaa shaaca ka qaaday in dowladda xabashida etoobiya ay abaabulayso duulaan cusub oo ay damacsan tahay inay ku qaado gobolka tigre arrintaas oo kooxdu sheegtay inay werwer iyo walaac xoogan ku abuurtay dadka deegaanka war-saxaafadeed ay t b lf ka soo saartay arrintan ayay ku xustay in shacabka tigreegu ay ku nool yihiin xaalad aad u xun oo ay sababtay xasuuqa lagu hayo dadka deegaanka waxay kaloo ay ka dhawaajisay in dadkii ka badbaaday xasuuqii dowladda ayaguna u dhammaanayaan cuduro kala duwan iyo macaluul sida lagu sheegay bayaanka heshiiskii bretoria ee labada kun labaiyo labaatankii sida lagu sheegay bayaanka heshiiskii bretoria ee labada kun labaiyo labaatankii dhex maray maamulka abey iyo kooxda t b l f ayaan waxba ka tarin joojinta xasuuqii lagu hayay guud ahaan shacabka tigre gaar ahaan kuwii ku hoos jiray ayaa lagu yidhi gacanta soo duuliyaasha kuwaas oo heeb ahaan loo beegsaday loona geystay dhibaatooyin isugu jira dil afduub iyo weliba jirdil maamulka abiy axmed ayay kooxdu ku eedeysay in jihooyin kala duwan uu ka soo hubaynayo maleeshiyaad si ay u dhibaateeyaan shacabka tigre waxayna kooxdani qayladhaan ay u dirsatay waxaa loogu yaro beesha caalamka oo ay ugu baaqeen inay garwaaqsadaan in falalkani ay yihiin mas-uuliyad daro ka dhan ah heshiiskii nabadda ee bretoria dhowaan ayayd markii iska horimaad u dhexeeya ciidanka tigre iyo koox kale oo hubaysani uu ka dhacay gudaha gobolka tigre kaas oo walaac xoogan laga muujiyey lagana cabsi qabo in horseed u noqon karo dagaal sokeeye oo dhiig badani ku daato oo mar kale dib uga qarxa gobolkaasi in ka badan lix boqoloo kun oo qof ayaa lagu qiyaasay tirakoobka dadkii ku dhintay dagaalkii labada kun labaiyo labaatanka ka bilowday gobolka tigre ee socday muddada labada sano ah kuna barakaceen dad ka badan laba dhibic shan milyan oo ruux mahadsanid cali yare iska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan moxamed wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in degmada wadajir uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey maleeshiyaad hubeysan iyo kuwo kale oo ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya dagaalka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay waaxda xalane ee wadajir waxa uuna yimid kadib markii maleeshiyaadka ridada kuwa loogu yeero boolis militaro ay xaafadda weerar ku qaadeen si ay burburin ugu sameeyaan guryo ay lahaayeen dad shacab ah oo ay doonayeen inay boobaan maleeshiyaad hubeysan oo ku diyaarsanaa xaafadda ayaa durba dagaalka la hortegay maleeshiyaadka uu xasan gurguurta u soo daray burburinta dhulkaasi sidoo kale muuqaallo ku faafay baraha bulshada ayaa waxa ay muujinayaan dadka shacabka ah oo iyagana dhagaxaan kala hortegay maleeshiyaadkii doonayay boobka hantidooda iska horimaadka ayaa waxa uu socday in muddo ah iyadoo lasoo warinayo inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca sidoo kale dadka shacabka ah ee degan waaxda xanane ee degmada wadajir ayaa iyagana la arkayay iyagoo ka barakacaya xaafaddaasi kadib markii dagaalada ay xoogaysteen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa shaqo maalmeed ka dhigtay burburinta hantida dadka shacabka ah iyaga oo fulinaya awaamiirta ka soo baxaysa hoggaanka riddada dhulboobka ayaana muqdisho ka noqday mid xargagoosudah saddexdii sano ee lasoo dhaafay uu xukunka hayay murtad gurguurte munaasabadda ay nabadoon ku dooratay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo si heer salaan loo saagaasmay islamarkaana barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah ayayna garab socday kulamo iyo shirar gaargaara ayaa jufada reer caafi oo ka tirsan beesha reer yuusuf u dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka ah waxayna ka dhacday xafladan deegaanka buusar oo ah deegaan hostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada islaamiga ee gedo ugu horeyn waxaa xafladda nabadoonka cusub ee ku daranaysay jifada reer caafi laga akhriyay bayaan kaas oo ay ku midaysan yihiin jifada ujeeddo caddayn bayaan ka soo baxay jufada ree caafay oo ka tirsan beelaha ree yuusuf jufada waxay dooratay nabadoon guud oo ku hoggaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah jufada waxay ballan qaadaysaa ilaalinta midnimada muslimiinta guud iyo midda jufada saddex jufada waxay boogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta uga hortageen xamlada dagaalkii cadowga ilaahay jufada waxay ka soo hor jeedaa gulufka shareeca la dirirka uu horboodahaya xasan guurguurte intay socotay xafladdan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay odayaashii waxgaradka jifada reer caafi oo ka tirsan beesha reer yuusuf ibraahim aadan xuuriyaan doorannay waa isku raacsannahay jifada dhan waa isku raacsannahay toocan ka nahay bayaanka meesha laga caddeeyey ee ka soo baxay beesha naqiibka ku dooratay meesha anoo ka mid ah waxaan adkaynaynaa qodobadii laga akhriyey meesha waa wax aan isku raacsannahay waa wax aan ku midaysannahay waa waxaan raalli ka wadannahay waa wax aan muddo badan meeshaan kaga shirnay waxaana ku doorannay nabadoon ibraahin aadan xuuriye cabdi annagoo ah beesha cabdi aadan intaasi kadib nabadoonka cusub ee dooratay jifada reer caafi ayaa isagana ka hadlay madasha waxauna sheegay inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka beesha ree caafi oo culayskaan ii dhiibtay jihaadka bariga afrika inaad uga garab istaagtaan naf iyo maal diyaar ma u tihiin allaahu akbar waxaan anagu nahay dad muslimiin ah waxaa dalkooda lagu soo duulay diintooda lagu soo duulay inaan difaacanno diintayado dalkayago dadnimada diyaar ma u tihiin
nabadoon cali macalin aadan nabadoonka beesha reer yuusuf ayaa isagana ka hadlay munaasabadda naqiibka aad doorateen ibraahim aadan xuuriye anigoo ku hadlahayo afka beelaha toddobada jifo ee yuusuf urwaq waan aqbalay waana ayidin waana idinla qaaday waxaa kaloon ayiday oon soo dhowaynayaa bayaankii aad akhriseen ee aad soo saarteen isagana waan idinla ayiday waana qaatay waana ku gacansiinaya ugaas shukri barre yarow ugaaska guud ee beelaha xasan gaashareedle ayaa isagana munaasabadda kelimaad ka jeediyey waxaan ayadaynaa un la doorannay oon aqbalnay oon u ducaynaynaa naqiibka la doortay ibraahim aadan xuqriyo annagana waxaan ku raacsannahay beeshaas si kalsooni leh ayaan u doorannay insha allah waxaana rabnaa inuu beesha ku hoggaamiyo shareecada islaamka ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan naqiibka waxaan leenahay naqiib soo dhowow waxaa tahay naqiib islaami ah ma ihid maanta naqiif jifi ee waxaa tahay naqiib sheegay shareecada islaamka inuu ummaddu ku hogaaminayo magacaas guudaana maanta mas-uuliyaddu waxaa ku saaraya ah inaad noqoto naqiib islaami ah waxaad u dhexaysaa ummadda soomaaliyeed oo waxaa weeyaan yacni ku nool gobolka ama degmooyinka anwaacda kala duwan waxa ugu horreeya laga raba waxay tahay cadaalad kuwaan laguu dhiibay oo shalay talada kuu dhiibtay inaad u cadaalad samaysa adaa lagaa rabaa kooda laciifka ah oo la laciifsanayo in waxa weeye laciifnimadiisa aad kor u soo qad adaa lagaa rabaa kooda jawr samaynayo oo waxa weeye wax dulminayo inaad dulmiga ka qabataan adaa lagaa rabaa xafladan ay nabadoonka cusub ay ku daranaysay beesha reer caafi oo ka tirsan beesha reer yuusuf ayaa ku soo aadaysaa xilli dhowaan sidan oo kale diigaan hoostaga degmada luuq ay nabadoon cusub ay ku daranaysay jifa ka tirsan beesha cali maxamed iyadoona beelaha dega wiilaayaadka islaamiga ay ku tartamayaan nabadoon ama ugaas ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casam wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taayibah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta waa kan mar kale walaalkeen marwaan maxamed qulqulka askarta taa'ibiinta ah waa mid muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa soo gaaraya askar fara badan oo kooxkoox iskula socda kuwaas oo soo faarujinaya sufuufta cadowga allaah ee duulaanka shareecala dirirka ah ku haya ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku jabay howlgalladii ay kala hortageen mujaahidiinta taayib cabdi xasan maxamuuda waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee isugu yeeray macusleyda ee ku adeegata kooxda ridada soomaaliya isagoo ku sugnaa duleedka magaalada ceeldheer ee galgaduuda isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmada galcada waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga warbixiyey kubiiritaankiisii murtadiinta iyo waxyaabihii looga sheekeeyey isagoo sidoo kale ka hadlay dagaaladii uu ka qayb galay cabdi xasan maxamuud waxaan ahay nin oo nimankaasu qaldeen oo macaasulay ku beera wanilaan uga beeray qor ayayna siiyaan waa adiga mushaarnaba laydin qorahay ku shaqeeyayna yidhaah wax mushaara nama siin kabacdina inaysan daacad ahayn dadkan gateen haddaan arka waa ka maangeeyaba shabaab waxaa layga sheegay inay nimay arkaan inaysan cafaynoy macnaha nin qora qaaday inuusan u laabo karin oon uusan cafislayn hadduuba mar usula diriro inay hooyayaalka ilmaha iyo waxaas dilayaanoy xoolaha dilayaanoon dibba aan loogu laabo karinoy nimankaasu say nagu tashkiilsheen saasay nooga sheegeen lama dagaalan ka qayb galay dagaalka aan galay koowaad waxuu ka dhacay meesha oo wanin lasoo dugiisaho geedgaabka halkaas dagaalan kow gala anigu dagaal foorka folo iska hor imaad halkaasaan galay saddex iyo toban ayay kay uga dhinteen kuwii naqaldoo ciidanka ahay saddex iyo tobanaa uga dhimat ununkana laba nimaa nooga dhaawacan macaawusleyahaan haddii la yidhaha macaawusleyi noo yaqaanin maogta lamaa nooga dhaawacan dagaalkaasaa aniga iigu horreeyay sidoo kale taayibkan ayaa ka hadlay sababaha ku kalifay inuu isaga soo baxo safka cadowga isagoo sheegay in la qalday haddana uu ku soo laabtay safka islaamka marka in lagu qaldaaho haddaad dhaawacanta lagaa tegaaho gobolkayna jadda looga tegoon nin dhinta la danihiin haddaan aragnoon haddana diinxumada aragnay towxiidka ku soo laaban anba shaqsiyaanan go-aansi dhaba raggaana anaa soo tashkiilsho meeshaana anfici mayso dad xoolaaleeyahaan nahay nimankaa waa naqaldeen baabuuray leeyihiin way isaga guurayaan muslimiinta aan ku beernaan tobankaynu unkoo ismoogaan iska dhaadhacsino unkuna kala cabsay u hayn saasaan ku joognaa marka nimankaas inaysan towxiid haynaana unuga aan kusoo laabano niman dhaqan xun yihiin inaysan diin wadinoy niman diinta ilaahay ka been sheega hoon salaad dukayn inay yihiin haddaan arkana anigu shaqsiyahantayda waaba saasaan uga goosdhaba ugu dambeyntii cabdi xasan maxamuud ayaa sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada galcad oo uu soo gaarayay isagoo fariin baaq ah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada islamarkaana ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayadanu tahay mid soo dhoweynayso maanta si wanaagsana laygu soo dhawey degmada galcad walaayada islaamka si wanaagsan igu soo dhaweysay maanta waxaan tala sii lahay wixii nimankaas waxay jiro inay towxiidka kusoo beeraan walaayada islaamka si wanaagsan gacmo furana lagu soo dhaweeyhaa farxaddii ilaa habeen hore inta ka hore aniga fikir qaldanaan ku jeefay cawada meeshan haddaad jeefato ma cawada ma lagula bixi doonaa ma biriyaa lagu afduuba doonaa saas baan islahay dadkuna ayaguna waxay igu tashkiilinayaan inaad noo timaadaa roon haddii nimankaas ku qabtaan waa ku bereyhayaan ununka iskala kaanya jir marka nimankaas anna go-aanaan ka gaara dadka hadda jiroo dhallinyaradana waxaan leehay inay yimaadiinoo walaayada islaamku inay baari tahoy dadka towxiidka kusoo laabta ay si wanaagsan usoo dhaweeyaan ugu baaqa askariga toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka saraakiisha iyo askarta taa'ibiinta ah ee sida soo baxaya cadowga allaah waxaana arrintaani kaalin weyn ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ciidamada xisbada ee al amru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waa kan mar kale iyo walaalkeen abuuxasaan howlgalladan oo ahaa kuwa baaxad weyn ayay ciidanka al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada waajid deegaanada gumare warcadde iyo buurdhuxunleh ayay si wadajira uga bilowdeen howlgalladan oo saf ballaaran ku socday waxayna ciidanka ku soo qabteen waxyaabo dhacay oo ay ka mid ahaayeen raashin daawooyin bagaash iyo agabyo kale kuwaasoo ugu dambeyn lagu gubay goob fagaara ah goobtii lagu gubay agabyadan dhacay waxaa ka hadlay malaaq xasan cali iyo malaaq madkeer garaar oo ka mida waxgaradka deegaanka buurdhuxunleh kuwaasoo ku sugnaa goobtii wax lagu gubayey ee deegaankaas waxayna si gaara oo la hadleen ganacsatada keena raashinka dhacay ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahadsan sugnaatay may roogne magaalada buurdhuxunla ya roogna iyadoo kor surugna qalab goobtan magaalada laha ku aruuriyaay iyadoo manaha noocaas ana iska jarta sida alaabadheedii oo leenana buskud walkasta le oo magaalada macnaha hisbada goobtan macnaha rigaha ku quusayan meelika gubaaba roogna intaasa goobjoogana ganacsatada macnaha agalkan laha ku qaadi ganacsiyatin heelagin may fadaasan in ilaahay siin barakaay walhalaale ka gadatan iyo fadaasan walaaleelo maysan lanaa walaakin dheedyo dhiyay walaagasi oo qashin qubkaasi ani adanka ganacsane manaa wala heelaga halaale walhalaale nadiif aada gariid muslimiintan ku gad wal nadiife oo caafimaad leh wal dadka caafimaadi walandhamaw ganacsigaa walgeliyaw aniada maanaha yani dadka maanaa adanka ganacsane waan dadka unku gan dadkaas ganacsado haay xoolagiigna ma arne meel lalaale anka rideen ay la gubnay hoolaan la yacdeen ummatana ma arne wal halaal ahoo isigna halaal siin ee kugadada wal ma arne wal taarada kugadada ummato toos unku ganacsada wal adduunyi aakhiraaba ma arne siin roonku ku ganacsada ee dadka ganacsatada intaasa la dardaarmaanan laf dhabarta oo muslimiinta kumadayin maynka la dardaarmaanay dadka walaaladayn ee ganacsatada wal isiigna anfacaw umutii deegaankana anfacaw ka ganacsada hata kabacda howlalaha siinku qaaday dhii ay inta laka gubnay intaasa siinka la dardaarmaan qaar ka mida ganacsatada deegaanka ayaa dhankooda ka hadlay fagaaraha kuwaasoo soo dhoweeyay howlgalladan ciidamada ay ku bartilmaameysanayaan waxyaabaha dhacay ee qaar ka mida ganacsatada ay soo geliyaan wilaayada marka hore maybu aha waldhii oo kasbaahir horta gubow eedaan kafay lahaayeen dadkii arrintaasi ku howlgalay oo ha suubi runtii arrin haddaaytiw eeda wanaagan suubiyan dad badanoo kasumo u fadhiya badbaadiyan maylena jarso yaabaas ilaahay muku dhumay tan kale runtii alaabtan oo dhiisan oo magaalada laka gadaw dadka sheenow ilaahay ku obsadeen tankaal alaabtan oo dikado laha ku rordaw oo dhiisanta la sheenow oo adaslaka ganacsadaas ganacsigii ka oo xalaalahaayay nadiifka haayen isku fasaadidoy ee intaad walba kasbaa'iraha rorata dadkii walaaloga haay suganqasta dadkii udurka ridda hadda ilaahay oroodiisna aragday ka fasaadi dadkiina fasaadi aakhirana ka fasaadaasa dadanka shaqeeyay shaqadaasay mayl arhaay iyaa iyo gududay iyaa ka shaqeeyay ayaa moogan magaalada arday la wareegaay la kuusay walaagan may wahadada aragday eed joodinka bii ilaahay winahay barakaay maylanaa dadka intilkin hisaaban isisaabiya la rey alaabadan lagubaw laga holo iika jaran khasaaro dadka walaalogayna oo ganacsada ee khasaaradii ma fadaan shayku yar imagwiinada masyaraado khasaaradaynu hoob hoolasho la guba way fadaan ini hoolashoonan khasaarin
wilaayada islaamiga ee bakool oo ka fikiraysa badqabka bulshada ay mas-uuliyadda u hayso ayaa sare u qaaday howlgallada gaarka ah ee lagu bartilmaamaysanayo waxyaabaha dhacay ee sunta ah ee wilaayada la soo geliyo iyadoona u xilsaartay ciidamo gaar ah waxayna howlgalladan si wadajira uga socdaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ugu dambeyntiina haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baydhaba ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada bay sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay ay ku wareejinayeen hadiyada kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaa hore xafladan u wareejinta hadiyadaha qiimaha badan ee ay diyaariyeen haweenka dharqo ayaa waxay ka dhacday howl ku yaalla mid ka mid ah maraakista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen xafladda wareejinta hadiyadaha qiimaha badan ee ay diyaariyeen haweenka dharqo ayaa waxay ka dhacday howl ku yaalla mid ka mid ah maraakista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen haweenka ayaa u bixiyey hadiyadahan si loo gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaa hore islamarkaana niyadda ugu hayaan inay ka dambeeyaan dumar garab istaaga jihaadka ugana dayda gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka raali noqde ugu horeyn munaasabadii hadiyada wareejinta waxaa laga jeediyey kelimad ku saabsan dumarka iyo dowrkooda jihaadka geeg waliba goobjoogngana deegaanka dharga degmada baydhabo walaayat baay al-islaamiya ku tirsan gabdhooga meelo roogeen oo maraakiista dhikadaayeen arday iyo maclumaad inaska jareen yaa waliba geegka inta ka biyahayana tabarucaad oy oon ka targaleen ragga mujaahidiinta suguurta horka sugun oo inaska jaraan tamar iyo buskud iyo caagata la saabay iyo waxyaabo kale intaas ku badan runtii qorshahaasna iyo hadda geegka ma bilaawahayaan haddana manka damboy doonta saas oo kale saxaabiyaadkii iyo salafkii ku dambeeyay ilaa yowmina haada majaalka saaslanka dacmiyaw diinta inti walibi infaaqaas kaas ah jarjaray haddana geegka xaaliyan iyo xilliga anu roogna geeska afrika mujaahidiinta ka nool oo gaalada dagaalka kala jaraan runtii dumarka muslimaadka ee ka nool soomaali eed eedan ku imqaadahayaan gaar ahaan walaayaadka islaamka gebro ka nool maalinkaas waliba dheegahayne saas oo kale caqibo fara badan oo la dhiibahay hadaayaadka isku dabadheehayaan hage raga taasna waanu araglan baahanahay mujaahidiinta intilka garabsi waxyaabay oon baahan yiin hadaayaadkan loo diyaariyey mujaahidiinta ku sugan furmaha hore ayaa isugu jiray caagadaha saabaysan buskud timir dhar iyo agabyo kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufeyska uga jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka oo ka warbixinaya agabyada ay bixiyeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu onoo ena gebdhaha ka nool deegaanka dharga madaarista gebdhaha dhikdaay onoo ena mayba ha wareejina fadaana insha allahu tacaala adiyada mujaahidiinta safka hore ruugan halijeelaan yaa intaa ku wareejina fadaan hadda ilaahay subxaana wa tacaala nin qadara mayba kumada olawn ha wareejiyahaynon lisheey oo ku bilowdaw biskud iyo atar imaamadooyin iyo koobab iyo timir iyo sheew iyo kumade aan insha allahu tacaala hamiin iyo gee muslimiinta iyo macaasheena mujaahidiinta garabshoo surugna hamiin iyo gee iyo garabshoo surugna gaaladana farinaan daraan iniyo mayba fariinka daraane ha tow bisheenaan iyo haddii ha tow bisheena waayaan ini ilaahay gacanta muslimiinta ha ka cadaawadoon si waabla ogsanyi hamiin iyo gee yaa gaala jabsanta haddan hore allahan jibiyeelana muslimiintana guul allaha sii gabdhood deegaanka dharga ka nool noo kumadhena xadiidooyin intii aragteeda mujaahidiinta ka wareejiin yaa antanka tala galni hadiyaalkaas oo kama dhee buskudka ma dhee tamarka ma dhee kama dhee camaamadooyinka ma dhee atariyaalka ma dhee aagag oo sheego ee mujaahidiinta sheegsadayaan kama dhee kama dhee koobab oo mujaahidiinta biyo iyo naytowshaayiga ka dhammaayaan kama dhee yaa mujaahidiinta ka wareejiini insha allahu tacaala horeyna aan ka shaqeeyaani haddana aan ka shaqeeyi doogno ilaa iyo qiyaamo kuqumaasa hoo ilaahay e roob saasaan ka shaqeeyi doogno gaalana mayan lena aniun mujaahidiintaana garabshaan ku baxa doogno reedkiin ha surugna mujaahidiintaana reedkiin ha surugyin unin aragda ee reedsho sheewka iyonaytow buskudka iyonaytow tamarta sheewsho unin ha la surugna yaan sheegaan kuriita mujaahidiinta amaylanaa sabara gaalada la sabartama inta faryan ee gaaladan ku diraane intii oonaytay mujaahidiinta un geey hamiin garabshooan waana garabshoo taagnaada doona insha allahu tacaala haddii ilaahay aro gaalana ilaahay waaba jibiyey allaha noo jibiye waana insha allahu tacaala ha taw bisheena lena hoob ha taw bisheena waayaan intiiyo dhufeysadayo liinka seedaw waan ilaahay gacanta mujaahidiinta ka adaabu doon isuuba sheegay taasaanunan rajeeyaan naqiib nuur cali isaaq oo ka hadlay munaasabadan qiimaha badan wuxuu haweenka deegaanka dharqo ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay had iyo jeer u muujiyaan jihaadka iyo wakhtiga ay ku soo aadiyeen geekamay barroogneha meel oo meel eraay dhargale raw oo ka tirsan muxaafadada degmada baydhabo fi walaayati baaya alislaamiya oo laka wareejiyay hadiyaad kala duwan oo iyo wareejiyahan gabdhaha muslimaadka ee deegaanka dharga ka noola oo hadiyaadkaas oo lanka tira galay ragga mujaahidiinta ee thuquuro ka jarub ee meel eraay odowga alla subxaana wa tacaala la dagaalamahay lanka tira gali iyo meel eraay goobtiya roogna hadiyaadkaas oo noocyaal fara badan in iska jaraan haddii cuntahaada fadhi haddii agabkala haada fadhi in iska jaraan iyo goobtiya roogna ee runtii eed eed iyo meel raayanka faraxsanniya handhawaayana eedii aan bogaadayaana ee arrintaas oo yahay ka aadi iyo odowga alle subxaanahu wa tacaala ee lukubii deegaanka magakori maalmaha duka hore meel raay ilaahay ka jibi subxaanahu wa tacaala iyaha ka aadi gabdhaha mu- ee muslimiintana mayba diyaarin iyana mar kastaba iyo mujaahidiinta iyo garab surumaan meel raay nafiyo maalbiyo ka taageeraan inta badan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan oo ay u diyaariyaan halyeyada tawxiidka waxaana u dambeeyey hadaayaad ay bixiyeen haweenka ku kala dhaqan degmada buulafulay iyo deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad al andalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu